in ka badan afartan kalluumaystada degmada baraawe ayaa lagu wareejiyey agabka kalluumaysiga agabkan ayaa waxaa bixiyey hay-adda jubba foundation si dhalinyarada ay ugu shaqaystaan gudoomiyaha degmada baraawe cumar maxamed ayaa tilmaamay in doomankan ay door muuqda ka qaadan doonaan shaqa abuurka dhalinyarada waxaan rabnaa marka way mahadsan yihiin nimankii bixiyey hay-adda jubba foundation aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa shaqa abuurka ay sameeyeen iyo dadaalka ay bixiyeen faraha badan leh ay ku bixiyeen dadkan runtii u baahan in shaqa abuur loo sameeyo dadkan baraawe shaqa la'aan ayaa daashatay marka waxaan isleeyahay maanta afartan qof ayaa shaqogelaysa saakay iyo toban qof oo la siiyey waxaan isleeyahay labaatan doon oo la siiyey afartan qofood ilaa laba qof ayaa koraysa doontiiba toban qofna waxaa la siiyey shabaag iyo iyo wixii kale oo makaadintii wixii baa la siiyey qaar ka mid a kalluumaystada lagu wareejiyey agabkan ayaa ka mahad celiyey inay hubilowa maxamuud sayiid abba naasi macnaye kisadiiro jubba macnaye shpeere macnaye doombusa tawala mucaawana tawala shpeero macnaye kisadiire macnaye alxamdulilah naasi shinakhtarajaa naamujitu kwafanya ilu macnaye kwafanya aziizi wantu awo abdulqaadir muunye maxamed waxaan salaamayaa ayaga dhan jubba foundation oona kaalmeeyey waa ugu mahad celinaynaa maasha allah maasha allah alxamdulilah si fiican ayna kaalmeeyeen magacayga cadina cadnaan waaye doonta annaga ka sugayna jubba waa helne ya waa maasan yihin kulle asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu jubba waa mahadsantiin khayraana rajeyna maadaama doonta noo keenteen alxamdulilah waa mahadsantiin si kastaba agabkan lagu wareejiyey kalluumaystada baraawe ayaa wax badan ka tari doona baahiyaha ay horay u qabeen